Guddoomiyaha Golaha Deegaanka ah Naadoqa degmada Boosaaso Cabdifataax Maxamed Cusmaan oo weheliyay taliyaha ilaalada nabadgelyada wadooyinka Puntland xogayaha dowlada hoose iyo mas'uuliyiin kale ayaa kormeeraya jidadka halbowlaha ee magaalada Boosaaso sidoo kale mas'uuliyiinta iyo bulshada ku wargeliyay si loo fududeeyo isdareeroowga baabuurta iyo bulshada in la dhigto korna baabuurta meel baakin ahayn waana lanka ganacsado korna meelo loogu talagalay dadka iyo marana ama baabuurta la dhigto oo loogu talagalay sidoo kale waliba uu amray dadka wadooyinka ka hiroowa shiido iyo waxyaabo la midka ah in si degdeg ah u guuraan ugu dambeyn guddoomiyaha Golaha Deegaanka ah Naadoqa degmada Boosaaso Cabdifataax Maxamed Cusmaan ayaa bulshada ka baaqaya iyo ku dadaalaya nadaafadda oo ay ka shaqeeyaan iyo wadooyinka ganacsatada walka gadayaan in la furo waxaanu daahfurnay furista wadooyinka waaweyn halbowlaha u ah isu dhaqaaqa iyo ganacsiga magaalada Boosaaso waxaan sidoo kale taliska qaybta guud ee Puntland kala wareegnay ciidan dhowaan uu u soo xumay tababar ciidankaas oo ka shaqayn doona nabadgelyada iyo fududeynta isu socodka gaadiidka magaalada dhexdeeda insha allahu tacaala ciidankaasi waxa ay ka shaqayn doonaan in magaalada uu ka yaraado ciriiriga iyo wadaxumada ka jirta haddeer iyo baarkin la-aanta sidoo kale ciidanka deegaanka ee dowladda hoose iyo ciidanka nabadgelyada ciidanka taraafikada waxa ay ka wada shaqayn doonaan si wada jir ah in la furo dhammaan wadooyinka halbowlaha oo ah si socodka magaalada boosaaso waxaanu saakay kormeer ku soo sameynay dhammaan wadooyinkaas muhimka ah waxaana ay ahaayeen wadooyin uu ka jiro ciriiri iyo jaan badan waxaana sababaya gawaarida la dhigayo wadada dhexdeeda iyo ganacsiga kan lagu ganacsanayo meeshii dadku mari lahaayeen hadday ahaan lahed meesha dadku ku lugayn lahaa iyo hadday ahaan lahayd meeshii gawaaridu iyo gaadiidku ay isticmaali lahaayeen marka saaka laga bilaabo waxaanu ogeysiinaynaa kuna boorinaynaa bulshaweynta magaalada boosaasood in ay ka shaqeeyaan run ahaantii inay wadooyinkii ay iyagu mari lahaayeen oo qofkooda xanuunsan iyo kooda dan taleba u mari lahaa ay ka shaqeeyaan sidii loo furi lahaa ciidankana si dhow ula shaqayn doonaan haddaba intaas wixii ka dambeeya waxaanu wadi doonaa muddo asbuuca wacyigelin in wadooyinkaas la furo oo qofkii ganacsi u yaala qofkii si khaldan awal uga raran jira wadada dhexdeeda qofkii baarkin xumo iyo wadda xumo caadaystay waxaanu aanu ku boorinaynaa aanu uga digaynaa insha allah khaladaadkaas inaysan dhici doonin muddada asbuucaana qof kasta uu ku soxo khaladkiisa kii gaari ka raran jira wadada dhexdeeda iyo kii ku ganacsan jiray asbuuc ka bacdi ciidanku waxay bilaabi doonaan in ay shaqadooda sii lawajibaaraan oo ay furaan wadooyinkaas ganacsigu dhex yaallo iyo kuwaas gawaarida sida qaladka loo dhigi jiray waxaana bilaaban doona ganaax iyo banishment lagu samayn doono qofkii sharciga ka hor yimaada waxaana insha allahu tacaala shaqayn doona sharciga wadooyinka hala furo oo ha loo ogolaado inay gaadiidka iyo dadweynuhu ay si waafiya ay u maraan insha allahu tacaala